haatan waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduley ayaa inoo haya
hambalyada iyo heesahaanigaa soo qabanaya dhambal aad u qurux badan si gaabanna loo soo qoray waa dhambaal gaaban si qurux badanna loo soo qoray isdaba mariyey faadimo maxamed cali ayaa ugu horeysa isaygediiyo carruurteedana way ku jiraan mustafe maxamed cali xaaskiisiiyo caruurtooda nimco maxamed cali saygeediiyo caruurtooda saynab maxamed cali saygeediiyo caruurtooda khadar maxamed cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan ilmo jiciir iyo ubadka ay sii dhaleen iyo sidoo kale saynab cali iyo caruurteeda saamiye cali iyo caruurteeda maxamed caydi tahar xaaskiisa iyo caruurtooda axmed yaasiin xasan tahar iyo sidoo kale xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdirasaaq xasan tahar farax xasan tahar saygeedi iyo caruurtooda iyo kowthar caydi tahar saygeedi iyo caruurtooda waxay dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan salebaan maxamed askar iyo ayaan xasan aadan oo meherkoodu uu khamiistii oo ay taariikhduna ahayd baa layidhi soddonka bisha maaj sanadka laba kun toddoba iyo toban uu ka qabsoomay magaalada hargeysa dhammaan waxaanu leenahay bay yidhahdeen noqda qoyskii lagu baraaro ubad kheyr qabana kala hela waa tahay dhambaalkana casho wuxuu nooga yimid aabe jimcaale cubayd iyo hooyo calise cabdi goosaar iyo hooyo siciido axmed ferey korneel haadi yuusuf axmed iyo xaaskiisa doctoresa maryan cali leyle axmed ferey iyo maxamed maxamed cali iyo doctor cabdirasaaq cali yunis samsam axmed bilow iyo seegeeda iyo waxay yidhaahdeen cali axmed ferey iyo xaaskiisa iyo abshir axmed ferey iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer cabdi goosaar dhammaan reer axmed madoobe iyo isbahaan axmed bilow iyo seegeeda dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan aabe maxamed jimcaale iyo hooyo samsam axmed bilow oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka hiiraan gaar ahaana deegaanka jimbiley xaafadda gumaarey waxaanay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey haadi maxamed waxayna leeyihiin haadi soo weyn ou noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaa leenahay maama zaynab cumar laylo cali ibraahim iyo seegeediya caruurteeda luul cali ibraahim seegeediya caruurteeda cabdisalaan cali ibraahim xaaskiisiiyo caruurtooda maxamed cali ibraahim xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo sidoo kale farxiyo cali ibraahim seegeediya caruurteeda dhammaan dadkan aan soo sheego o dhan ibraahimna waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo u dirayaan maliyuun cali ibraahim oo wiil ugu dhashay xaafadda jungal ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho aabihii waa laga soo tegay hase ahaatee waxaan leenahay wiilkaasi xaafadda jungal ku dhashay noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha heesta ugu horreysan dhegeystayaashana usoo qabanayna caasha waa waxaa tahay masciideed iyo maalin dhalaal xiga cabdinaasir macalin iyo aamin cabdulaahi
marka soo baxaysiyo muuqdheer cad ceedu marka soo baxaysiyo waxaad tahay man iyo duub marinku bislaadiyo muuqdheer cad ceedu marka soo baxaysiyo muuqdheer cad ceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duub marinku bislaadiyo bilaa canab mayga cirkiyo mooda galbeeni bugaayege bilaa canab mayayga cirkiyo mooda galbeeni lugaayege tahay masciidid maarin dhala xiga waxa tahay masciidid marin dhalaan xiga midabka aqarjabiska midabka midabka aqarjabiska waxa tahay masciidid marin dhalaal xiga waxa tahay masciidid marin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska miyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir kullayaaniyo maankay marwaadoodi baati miyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir miyo magaalaba inta xiran mariyo dhixiir kullaaniyo maankay masnaa dumar mulax quraaciyo muyda subaga amiir ugaayege masnaa dumar mulax quraaciyo miyda subaga amiir ugaayege waxa tahay masciidid marin dhalaal xiga waxa tahay masciidid marin dhalaal xiga midabka aqdarjabiska midabka midabka aqdarjabiska
intaas haddaanu ku dhaafnoc dadka amina cabdilaahi iyo cabdinaasir macalin heesta masciideed dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecno aabe xasan mahad iyo maama wardo abuukar buufey baa la yidhi oo ugu horreeya waxaa sidoo kale ku jira dhambaalkan yakuubo abuukar muude iyo adna xasan mahad iyo maxamed xasan mahad cabdikariin cumar macalin faadumo xasan xubey cabdulqaadir cabdiraxmaan ibraahim iyo najiib cabdiraxmaan ibraahim ismahaan xasan axmed iyo cibaado xasan axmed iyo sidoo kale ismahaan xasan axmed saalax cabdulaahi colaad iyo muumino eelaay iyo xabiibo aadan iyo muuse abuukar xuseen iyo siciid cali xuseen iyo xamiide aadan sheekh iyo raxmo xasan mahad iyo xasan cabdi cali xasan yar uu ku magac dheer yahay iyo maxamed axmed xasan dhammaan dadkani waxay iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadan u dirayaan axmed maxamed jaamac iyo maryan xasan mahad oo xafladda arooskooda ah ay ka dhacda baa la yidhi magaalada jowhar balse ku aqalgalay dalka holland isku waarayay leeyihiin oo ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo aamiin waxaa noo baaqaya dhammaan maamulka iyo shaqaalaha raadiyo jowhar waxaa ka mid ah agaasimaha raadiyo jowhar maxamed abuukar caseyr iyo waxay yidhaahdeen tafatiraha bashiir cali daahir iyo cabdiqaadir maxamed yuusuf iyo maryan sheekh cabdi iyo waxay yidhahdeen asxaabta kale ah siciid xagaa afrax iyo nuur xasan nuur iyo maxamed ibraahim macalimu iyo cabdi xasan yuunis iyo siciid maxamed cali iyo maxamed ciise maxamuud iyo maxamed kaafi sheekh abuukar dhammaan waxa ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan axmed maxamed jaamac iyo maryan xasan mahad oo waxa ay yidhaahdeen ku aqalgalay dalka holland waxaanay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebe uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta xigta haddaan ibraahim soo qabto waa heestal kudhegeedu yahay kadeed jacayl qof jacayl la kowsaday haye haddana aan ka kaban weli la kadeedan baan ahay buu leeyahay meel kula daboolan
bariis la karinayo ibraahim oo la huurinayo weliba kadeed jacayl wax walbaa lagala kulmi karaa waxaa ku luuqaynaya cabdi nuur daljir
qof jacayl la kowsaday hadanuu ka kaban wale la kadeeday baan ahay nimu jacaylka kariyo kaaga weli arag labadaasi kala dheer isma keeni karaya nimu jacaylka kariyo kaaga weli arag labadaasi kala dheer isma keeni karaya kadabinaana aano aaraskeenu kaaho kadabinaana aano aaraskeenu kaaha kibisaana wadaagnana karimkaan ka sugaya kadabinaanaano aaraskeenu kadabinaanaano aaraskeenu kahaa dibisaan wadaagnana karimka ka sugaya allaylaga jacaylkii aan ka idinaaye kori aan laqaba idigu ahaado allaylaga jacaylkii aan ka idinaaye kori aan laqaba idigu ahaado ma ogtahay kaliyola waxaan karin lahayo fiilkaygu noqon lahaa karti iyo wax garanti ma dadkaygu noqon lahaa qarti iyo wax karati kadabilaan ahaano qaarabkeenu kaao kadabilaan ahaano qaarabkeenu kahaa dibisaan wadagnana kariimkaan ka sugaya kadabinaan ahaano qaarabkeenu kaaho kadabinaan ahaano
kalee jecel cabdinuur darjir intaas haddaan ku dhaafno dhanka iyo dhambaalada caashaaye waxaan soo qabanayaa dhambaal ugu horeeyo abe nuur gaashaani iyo abu cabdulaahi maxamed aadan iyo korneel haadi yuusuf axmed iyo xaaskiisa doctor maryan cali iyo maxamed maxamuud cali doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo mukhtaar cabdulaahi maxamed yuusuf cabdulaahi maxamed iyo xasan cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa iyo axmed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa safiye ibraahim iyo nasro sheekh yuusuf nasteexo sheekh yuusuf zakariya sheekh yuusuf iyo sidoo kale yaxye sheekh yuusuf iyo hooyo aamino sheekh maxamed iyo farxiyo nuur gaashaani saan maxamed shiimaay iyo xaaskiisa hodan abshir adeer nafyare baa la yidhi sidaasaa lagu soo koobay malaha wanaaneystiisa dhammaan reer axmed madoobe dhammaan reer xasan gurey iyo sidoo kale xuseen abuukar oo loo yaqaano xuseen barsane dhammaan dadkani oo kala jooga meelo kala duwan waxay tahaniyada iyo bogaadin u dirayaan aabe ismaaciil cabdulaahi maxamed aadan iyo hooyo ifraax nuur gaashaan oo wiilgu dhashay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada kunturwaari waxaana wiilkaasi loo bixiyey haadi ismaaciil cabdulaahi maxamed waxaan leenahay bay idhaahdeen noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo faadimo maxamed genyo iyo axmed warsame kila iyo waxay yidhahdeen ayay xaliimo xasan daad iyo caruurteeda iyo ayay raaxo xasan daad iyo caruurteeda iyo habaryar dahabo warsame iyo caruurteeda iyo habaryar mako warsame iyo carruurteeda abte aadan warsame iyo carruurtiisa iyo abte xuseen warsame iyo carruurtiisa dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan maxamed cabdiraxmaan donyo iyo waxay yidhaahdeen firdowsa yuusuf jeerjeer oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen maraykanka waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacina ugu horeyn waxaan halkan ka salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka marka xiga bay yidhaahdeen aan usoo degin ujeedada waa tahay waxaa tahniyad diraya annagoo kale ah baa layidhi aabe jimcaale cubayd hooyo calasey cabdi goosaar hooyo siciida axmed faray korneel haadi yuusuf axmed iyo xaaskiisa doctor maryan cali iyo leylo axmed faray iyo maxamed maxamed cali doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo samsam axmed bilow iyo saygeeda cali axmed fare iyo xaaskiisa abshir axmed fare iyo xaaskiisa iyo dhammaan reer cabdi goosaar dhammaan reer axmed madoobe iyo sidoo kale baa la yiri abaayo ismahaan axmed bilow iyo saygeeda dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aabe maxamed jimcaale iyo hooyo samsam axmed bilow oo wiilgu dhashay gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka baa la yidhi jimbiley xaafadda guramey waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi haadi maxamed jimcaale waxaana leenahay bay idhahdeen noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca anigana aamiin ayaanu raacinaya haye ibraahimow dhinacii heesaha la soo gaaray heesta saddexaadna way taho dhowr hees kalena way noo dhiman yihiin dabcan sidaan qiyaasayo marka bal heestan ha imooden iga soo marmeeshid ogeed haye markaad iga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan maraa mugdi iyo meel xuleen maraa ibraahimow aniga heesta eryadeeda ha ii dambaysay laakiin waxaan aad uga helaa heesta qaabka loo qaado alla maxaa fanka soomaalida ilaahay uu ku manaystay waa fan hidale iyo muusig iyo weliba sidii la doonaa loo cod saaraa macaan.
mid mid mid kale kusoo noqonaysa male waxaasoo heesad aragti mid walba muusig gaaraa saaran Ah, markaad iga Iga maqnaatid, maqnaatide sida muusiga loo saaray iyo waxa mugdi iyo meel xuleen maraa codka macaan caasho cabdow malika iyo heesta markaad iga maqnaatid waayo waayo iyo xusuus
mid agawe kama marme adigay milkiye kumurgode maalmahane maankaysoonaqe maqnaa sideen Ah, mugdi imeel xunaan maraaye Ah, markadhiga maqnaa sideen Ah, mugdi imeel xunaan maraaye maalin walbaan ku imadee miriqda maarke muddo badan ku meermeere waa imaan qaadaye maalin walbaan ku imadee miriqda maarke muddo badan ku meermeere waa imaan qaadaye maantii hore adiga imuuneye mehel maantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede maantii hore adiga imuuneye mehel maantaye haymoodine iga soo marmeehid ogeede markadiga maqnaatide mugdi imeel xunaan maraay codka macaan ee caashe cabdow intaas haddaanu ku dhaafnay heestii markaad iga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan maraa mugdiga iyo meesha xunayn laga ilaaliya ibraahimo oo soo ma habboona jacaylka nalal waaweyn lagu daaramaya ha nalal nalalka waaweynna keliya waa isagoo meelaha un soo joog soo joogjoogsada waa tahay xaggii dhambaalada waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray saleebaan maxamed askar iyo ayaan xasan aadan iyo hooyo cawo axmed hooyo caashe cali iyo hooyo jinow xirsi ow cabdulaahi iyo waxay yidhahdeen eedda canab aadan guuleed iyo adeer xuseen aadan guuleed iyo hiba xasan aadan saygeeda iyo caruurtooda iyo nimco xasan aadan saygeeda iyo caruurtooda xamdo xasan aadan saygeeda iyo waxa ay yidhaahdeen ah, wiilkooda iyo hiba xasan aadan saygeeda iyo caruurtooda farax cabdi samatar iyo waxay yidhaahdeen saygeeda iyo caruurtooda iyo rooda xuseen aadan iyo caruurteeda cabdifataax ismaaciil mursal iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan saleebaan maxamed askar iyo ayaan xasan aadan oo meherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda qoyskii meherkaas uu guur qeyr qabo u horseedo bashbashi iyo barwaaqana kala kulma aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa marka hore baa la yidhi tahniyad baanu diraynaa tahniyadaasna waxaanu ka hormarinaynaa baa layidhi salaan aanu gaarsiinayno shaqaalaha v o da aan ka guddoonnay marka xiga baa la yidhi annaga oo kala ah cabdinaasir xirsi iidle iyo maxamed cadow xasan iyo cabdulqaadir maxamed cabdi oo loo yaqaano truman iyo sidoo kale cabdiwahaab mustaf macalin iyo faysal maxamed cabdi magan iyo istiqlaal maxamed cabdalla iyo cabdulaahi cabdi sandhiil iyo cabdirasaaq maxamed aadan iyo saadiq maxamed muxiyadiin iyo daahir salaad maxamed iyo qaasim abuukar calasow iyo burhaan macalin xasan iyo ugu dambayntii xasan shuuriye cabdi afraax iyo dhammaan baa layidhi ardayda jaamacadda green hob ee magaalada muqdisho waxay tahaniyad aroos oo farxad la u dirayaan cabdulcasiis xuseen xasan iyo ikraan maxamed cabdi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano rabba idin kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin caashi heesta kalen dhegeystayaashan usoo qabanayno waa abadka nafsiga sidoo annaasa marka iidaa halkaas lagu kala qulquli laba wadaa la kala baxay maxaa yaa saa u qaybiya gartaas ibraahim farxiyo fiiska ayaan weydiinaynaa
Jacaylka sixiraho adoonigu kaasitoo kaa sure way kaa sure Jacaylka sixiraho adoonigu kaasitoo kaa sure way kaa sure
nafsi iyo codkii farxiifiiska ayaa intaas kaga gudbaynaa dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray wariyaheenna gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane liibaan maxamed yuusuf iyo yuusuf maxamed yuusuf iyo xaamud maxamed yuusuf cabdicasiis maxamed yuusuf cabdulaahi maxamed yuusuf iyo haboon maxamed yuusuf iyo hani maxamed yuusuf shukri maxamed yuusuf iyo cabdishakuur abuukar cali dhammaanba reer maxamed yuusuf gele nasro abuukar cali sabriin cumar xasan iyo cusmaan maxamed cilmi iyo ugu dambaysta waxay yidhahdeen xafse aadan yuusuf waxaana dadkaasi oo kala jooga muqdisho beledweyne iyo dalka sweden ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan xasan maxamed yuusuf iyo xaaskiisa aanise xasan xaaji oo ku aqalgalay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskan allah ka dhiga mid aad bashbashii barwaaqo kala kulantaan ee bana uu ubad kayrqabo idin kala siiyo aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinaciga ibraahimna wuxuu naga soo gaaray aabe muumin samow siyaad iyo hooyo aamine cabdulaahi iyo maxamuud muumin samow nuur muumin samow waa dhammaan ilmo muumin samow nuuraa ku jira yuusuf ibraahim cabdulaahi mustaqiim iyo sidoo kale hidaayo madiina iyo maryan iyo faado maasha allah waa la badan yahay iyo sidoo kale fahmo dhammaantood waa ilmo muumin samow waxaa kaloo ku jira adeer faarax samow siyaad iyo eedo ambiye cabdulle iyo maxamed faarax samow iyo cabdi faarax samow waxa uu ku magac dheeryahay cabdi madax iyo sidoo kale xasan faarax samow dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inta badanna waxay joogaan baa la yidhi gobolka hiiraan sida magaalada beledweyne buulo burde iyo sidoo kale magaalada muqdishona waa la joogaa baa la yidhi waxayna tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan sheekh cabdikariin muumin samow iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi muro maxamed faarax oo gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jiro miskiin gabadhaasi waxaa loo bixi jiro miskiin markii malaha ibraahim kugu dambeysay xamar waxaad ku ogeyd un malaha jiro maafiyo jiro miskiin waa iga dambeysay jiro miskiin iyo jirooyin kaloo badan baa kaa dambeeyey markaa tanna ku darsa maanta xaafadda jiro miskiin baa la yidhi waxaana loo bixiyey micraaj sheekh cabdikariin muumin samow ducada waa xaggiina baa la yidhi markaa gabadhaa ku dhalatay jiradaas ibraahim oo kaa dambeysay xaafadda ku taalla ee jiro miskiin magaalada muqdisho bal gabadhaa magac waa loo bixiye laakiin ducadii baa layidhi xaggii inay jirtaa maxaa ugu ducaynaysaa waxaan leenahay gabadhaasi noqo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacdo dhambaalka ugu dambeeya caasha gacanteeda waxa uu ku bilowday waxaan salaamaynaa bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha annagoo ah dhallinyarada xaafadda cakaara degmada luuq ganaane waxaan kalena bay yidhahdeen maxamed cabdi isaaq maska loo yaqaano iyo tawana cali mudane c k iyo cabdiquduf faysal jeelle iyo cali fanax waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaadhsiiyaan axmed maxamed xuseen iyo marwadiisa faaniso cabdiqaadir oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen xaafadda akara waxaana wiilkaasi loo bixiyay yidhaahdeen suhayb axmed waxayna leeyihiin suhayb noqo kii soo weynaada oo dalkiisa diintiisa iyo dadkiisaba faca aamin ayaa leenaha anaguna aniguna aamin ayaan raacinaya ibrahin oo heesta ugu dambaysa barnaamijka lasoo gaaray teebaad usoo qaban lahayd dhegeystayaasha faraha badan ee barnaamijkan ku xiran marka laga soo tago inta dhambaalada soo dirsatay horta xaali waa nabad haye marka xigana
waxaan ka sugaynaa cabdiqaadir sanka heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dumar dumar xulashadooday tii aan xaqiiqadii xishoodkiyo asluubkiyo xaragada ku raacay
heestaasi waxay u dambaysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo daanduraya caashicud nala socodsiinayeen sidoo kalena idaacaddii galabnimo oo dhan inta haddii la idhahdo aynu toddobada fiidnimo dib u kulmi doonno waa aniguwaa maxamed cabdi jaamac buulla jaamac iyo bashiir abikaro idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan xadaaftahay sida xuran caynkii xub laga dilaacse xareed loogu mayray quruxdii xadaaftahay sida xuran caynkii xub laga dilaacse xareed loogu mayray horta xaali waa nabad horta xaali waa nabad horta xaali waa nabad horta xaali waa nabad xabdii naqad is arageed jacaylkana xusuusnow xasidkana dhaka u dhiigin waa xurmaata badan yahe xasidkana dhaka u dhiigin waa xidqaala badan yahe xasidkana dhaka u dhiigin horta xaali waa nabad horta xaali waa nabad horta xaali waa nabad horta xaali waa nabad xamdii maqad is arageed jacaylkana xusuusnow xasilkana dhaka u dhiigin waa xumaata badan yahe xasilkana dhaka u dhiigin waa xifaala badan yahe xasilkana dhaka u dhiigin